ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weerar culus ku qaaday garoon milatari iyo xarumo ciidan oo ku yaala bartamaha magaalada bomaako ee caasimadda dalka maali wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi ayaad maqli doontaan qarax lagu gubay gaari islamarkaana dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ciidamo ka tirsan kufaarta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamu qodobada kale ee barnaamijkeenna waxaa ka mid ah waxaa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu darawalka yahay waxaa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobolada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda waa cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah sanatarada kooxda riddada soomaaliya oo weerar afka ah ku qaaday madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurgurte barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa ku dhowaad saddex kun oo ruux oo ku dhaawacmay waddanka lubnaan kadib markii maanta ay ku qarxeen dadkaasi qalab isgaarsiin ah oo ay isticmaalayeen faahfaahin ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga bakool oo soo gebagabaysay xamladii irshaadul umma ee ka socotay wilaayadaasi deegaano ka tirsan kelimaad laga jeediyey munaasabadii lagu soo xirayey xamladaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله waa hagaag aan ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar culus ku qaaday garoon milatari iyo xarumo ciidan oo ku yaala bartamaha magaalada bamaako ee caasimadda waddanka maali mu'asasada azallaaqa ayaa sidoo kale caawa soo bandhigtay sawirro ku aadan mujaahidiinta oo ku sugnaa xarumaha la weeraray iyagoona halkaasi ka geystay khasaare lixaad leh oo cadowga lagu gaarsiiyey haddaba weerarkaasi iyo faahfaahinada ka soo baxaya waxaa isha ku haya walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo aannu arrimahaasi ka wareysanay bismillaah aad baad u mahadsan tahay ismaaciil mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada mandiqadda saaxilka galbeedka qaaradda afrika ayaa fuliyey camaliyad aad u ballaaran oo ay boqnaha kaga gooyeen maleeshiyaadka xukuumadda dabaadhilifka ee waddanka maali weerar inqimaasi ahaa oo tobaniyo ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhig milatari iyo garoon ku yaala magaalada caasimadda ee bomaako ayay khasaaro badan cadowga ku gaarsiiyeen wararka ka imaanaya maali ayaa sheegaya in howlgal nowci ah oo maanta duhurkii ka bilowday madaarka milatari ee lagu magacaabo modiboketa kaas oo mujaahidiintu ay sheegeen in si kaamil ah ay u saydareeyeen oo la wareegeen muasasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa maanta gelinkii dambe soo saartay warsaxaafadeed hordhaca oo ku aadan camaliyadda naajixa ah ee ka socota madaarka iyo saldhigga milatari ee lagu magacaabo modiboketa mujaahidiintu waxay sheegeen in halkaas ay ku beegsadeen maleeshiyaadka lagu magacaabo fagner oo ah murtasiqo caloosha dushaqaystayaal saliibiyiin ruushiyaan ah iyo ciidamo ka tirsan xukuumadda ridada ee maali si hordhaca waxay mujaahidiintu u sheegeen in weerarkan ay ku burburiyeen gaadiid dagaal iyo tiro ka mid ah diyaaradihii ay isticmaalayeen calooshooda shaqaystayaasha fagner ee warbaahinta maxalliga ayaa faafisay muuqaalo muujinaya qiiciya uura madow oo cirka isku shareeray goobta la beegsaday iyo xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee bomaako oo kaabiga ku haya saldhigga la beegsaday goobtan waxaa lagu diyaarinaya maleeshiyaadka lagu magacaabo darki oo ah kuwo murtasiqo murtadiin ah oo qaabisan ilaalinta xuduud beenaadyada waxaana la elinayay maleeshiyaadka lagu magacaabo fagner ee saliibiyiinta ruushka warbaahinta maxalliga waxay soo tabigsay in la maqlayay jugta qaraxyo waaweyn kadibna la maqlay rasaas aada u xoogan oo ka dhalatay iskahorimaadka ee dhex maraya ciidamada inqimaasiyiinta iyo saliibiyiinta ee ruushka ee halkaasi ku sugan wararku waxay intaas ku darayaan in xukuumadda dabadhilifka maali ay ku hungowday inay qariso xaddiga weerarkan oo runtii si aad ah dadku iskula dhex qaadeen warbaahintuna ay tebinayeen faktii hore ee maanta wasaaradda difaaca iyo taliska ciidanka militariga maali war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay ka hortageen waxay ugu yeereen kooxa argagixisaha usoo xaluushay saldhig lagu tababarayay ciidanka ilaalada xuduudaha laakiin arrinkaas ayaa ahaa been abuur waxay dadku arkayeen qiiciya uuro madow oo ka baxaya goobta la weeraray iyo jugta madaafiicda oo si aada looga maqlayay magaalada bomaako ee caasimada wadanka maali weeraradan waxay ku dabafaylayaan weeraro nawci ah oo dhowaanahan ay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka fulinayeen wadamada dhaca saaxilka qaaradda afrika sida maali burkina faso niger togo iyo wadanka beniin waxaan ka xusi karnaa weerar dhacay jimcihii lasoo dhaafay kaas oo beegsaday ciidamo ka tirsan murtadiinta xukuumadda dabadhilifka ee wadanka burkina faso kamiinka faada ayaa runtii galaaftay nolosha askar aada u fara badan mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkaas ay ku burburiyeen kuna khaniimaysteen wax ka badan boqol lix iyo toban gaadiidka dagaalka cadowga ay wateen mujaahidiintu waxay soo khaniimaysteen oo ay soo bandhigeen lix iyo toban ka mid ah gaadiidka teknikada ah iyo hub runtii kaydad ah oo aada u fara badan waxaa kasii horeeyey weerar ka dhacay isla wadanka burkina faso oo ay ku dileen in ka badan saddex boqol oo askari marka la eego qaabka weerarada nawciga ee mujaahidiintu ay u socdaan iyo dardartooda waxay falanqeeyaashu sheegayaan in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen xamla dagaaleedkii ay soo abaabuleen dowladaha dabadhilishada ee dhaca saaxilka afrika kuwaas oo kaashanaya ee dowladda saliibiyadda ee ruushka tan iyo markii faransiisku mandiqadaas inteeda badan nufuudiisii uu kala baxay waxaa muuqatay in ruushka uu dardar la soo baxay kumanaan maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaal ah oo keenay diyaarad dagaal oo nuuca daroniska ah ay geeyeen turkiga iyo xulufada kale ee shaadaladirka ah kadibna mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay xamaladaas kagala hortageen xamalaad kale oo jihaadi ah xamalaadka jihaadiga ah waxay dhaleen in xamalaadkii cadowga uu soo qaaday runtii aada loo wiiqay haddana lagu beegsanayo maxaaqishii iyo xarumihii waaweyneed madaarka iyo garoonka military ee maanta la beegsaday ee magaalada bomaako waa meesha ugu weyn ee xukuumadda dabadhilifka maali ay degan tahay ee sidoo kale ay ku yaalaan saldhigyada ugu waaweyn ee shirkadaha calooshadu shaqaystayaasha ee ruushka ee fagner loo yaqaano tanina waxay ka dhigan tahay runtii in mujaahidiintu ay guul weyn ka gaareen ee dagaalka dhanka amniga ee ka socda ee wadanka maali caasimadii bomaaka ayaa laisugu soo galay waxayna mujaahidiintu ay jibiyeen derbi adag oo ay dhisteen calooshadu shaqaystayaasha saliibiinta ruushka iyo murtadiinta maali oo ahaa inay ta'miiniyaan magaalada caasimadda ah ee bomaako halkaas oo ay ka soo degaan saadka ciidamada kala duwan ee xamalaadka shaadadarka ka wada gobolada ee wadanka maali wixii kusoo kordha wararka iyo barnaamijka dambe andalus ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ah ayaannu ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta maali oo weeraray garoon militari diyaarado dagaalna burburiyey ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka afrika ayaa howlgal nawci ah ku beegsaday garoon militari iyo xarumo ciidamada lagu tababaro oo ku yaal bartamaha magaalada bomaako ee caasimada u ah dalka maali war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam ayaa lagu sheegay in weerarka oo ahaa mid qorshaysan oo gaar ah lagu beegsaday garoonka milatariga iyo goobaha ciidanka ridada maali lagu tababaro ee ku yaal magaalada bomaako howlgalkan noociga ah ayaa allaha fadligii u dhacay sidii loo qorsheeyey waxay mujaahidiintu si horodhac ah u xaqiijiyeen in weerarka uu dhaliyey khasaare xoogan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed diyaarado dhowr ah oo kuwa dagaalka ah ay mujaahidiintu xaqiijiyeen inay ku gubeen weerarka ay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee milatariga xukuumadda ridada bomaako waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo ciidamo saliibiyiin kenyaan ah oo ka soo baxay deegaanka kiyunga kuna sii jeeday magaalada ishakani qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah oo gebi ahaanba goobta ku basbeelay ilaa shan askari oo kenyaan ah ayaa ku bakhtisay qaraxa halka lagu dhaawacay sideed kale diyaarad nooca helikobtarka ah ayaa goobta kusoo degatay ilaa laba jeer taasi oo daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kun ruux oo ku dhaawacmay waddanka lubnaan kadib markii ay ku qarxeen taleefanadii ay isticmaalayeen wararka ka imaanaya lubnaan ayaa sheegaya in dhaawacyo halis ah ay gaareen in ka badan kun ruux oo badankood ku sugan koonfurta magaalada bayruud iyo mandiqada albiqaac dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay waxay u badan yihiin xubnaha ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah kaasi oo ah urur wakiil u ah dowladda iiraan mas-uul u hadlay xukuumadda dabalilifka lubnaan ayaa sheegay in taleefano moobil oo ay isticmaalayeen dadku ay mar qura qarxeen muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad dhaawacyo kala duwan qaba kadib markii ay taleefanadoodu ku qarxeen dadka qaar ay gacmuhu ka go-een halka dadka qaar ay dhabarka iyo caloosha ka dhaawacmeen saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in dhaawacyada qaar ay xaalad halis ah ku sugan yihiin dadka ku dhaawacmay qarxyadan ayaa waxaa ka mid ah safiirka dowladda shiicada iiraan ee waddanka lubnaan ninka lagu magacaabo mujtabi amaani waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasaaradda difaaca ee dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay soo gebagabaysay insixaabka ciidanka maraykanka ee dalka niger insixaabkan oo soo bilowday bishii may ayaa si rasmi ah usoo gebagaboobay ciidamada maraykanka ayaana isaga baxay laba saldhig waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal khasaare dhaliyey oo xalay dhex maray ciidamo ka tirsan maamulada la baxay somalilan iyo issi khaatumo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay somalilan ayaa soo weeraray kuwa maamulka la baxay issi khaatumo waxaana uu dagaalku ka dhacay deegaan lagu magacaabo gocondhaale oo ka mid ah deegaanada uu joogo maamulka la baxay sc khaatumo laba askari oo labada dhinac ah ayaa la sheegay inay iska dileen dhinacyadu halka ay dhaawacyana jiraan waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad hadalhayntii ugu weyn ee maanta dunida ka taagan waxay ahayd dhacdii laga soo tabiyey waddanka lubnaan ee in ka badan kunka ruux ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ururka isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay in taleefanada qarxay ay badankood ahaayeen kuwa dhowaan dalka la soo geliyey ayna u badinayaan in qalab lagu soo dhex beeray taasi oo keentay in mar qura ay taleefanadaasi dadku ku qarxaan dadku waxay isla dhex marayeen muuqaalada iyo sawirada laga soo qaaday magaalada bayruud iyo mandiqada albiqaac ururka isku magacaabay xisbullah ayaana maamulka yahuudda ku eedeeyey in uu ka dambeeyey weerarkan dhanka isgaarsiinta ah ee lagu soo qaaday canaasirtiisa xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa murtad cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah sanatarada kooxda ridada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurgurte waxuu ku eedeeyey musuq maasuq baahsan oo kooxda ridada hareeyey iyo sidoo kale siyaasad xumo weliba waxa uu tilmaamay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya oo uu sheegay in ay ku fashilmeen waxa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu darawal ka yahay waxa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobolada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda tilmaam haddaan kaa siiyo dhulkii dowladda ee la boobayay meeshii ciidamadu hay lahaan jireen bangaaliyada la odhan jiray meeshii wasaaradda howlaha guud lahaan jirtay safaaraddii hore maraykanka ka soo horjeeday meeshii dekedda marka laga soo saaro hantida la dhigaya dryportka la odhanayay airportka muqdisho ee aadan cabdalla lagu magacaabay oo la doonaya marka sanad iyo badh laga shaqaynayay sidii loo rari lahaa ee meel loo geysan lahaa ee dad gaarihii hay u yeelan lahaayeen oo xasan xulafadiisa ah iyo qoloyin reer ajnabi oo dibadda ah dekedda qudheeda badda in la raro oo dad masaakiinta inta la dulgeeyo oo waqooyi ka xiga muqdisho dadkaan masaakiintaana laga saaro dad gaarihina ha yeeshaan eena qaran hantideed hayna noqon ayaa laga shaqaynaya oon soo ogaaday dhowaan dhulkii baanku ahaa ee jaziira hodheelka jaziira ku garab yaalay waa ta la xaalifiyey marka waxaa sii xoogoobaya musuq maasiqii boobkii kala fogaantii dadka qabyaaladii dagaalkii sokeeye wixiibaa sii fogaanaya walaal ta ugu dambaysana waxa weeyaan dad masaakiin ah oo xoolo dhaqata ah oo xoolahooga yahay maxjarkii berberaad ku jiraan berber waxay lahayd laba maxjar bay lahayd oo soomaali leedahay nin yamaniya ayaa yaman ka yimid lacag badan ayuu dowladda madaxweynaha xasan siiyey xoolihii waxaa la yidhi maxjarkiisa mooyaane maxjar kale lagama siin karo waraaqdii caafimaadka ee lagu dhoofin lahaa dadkaas iminka laba saddex bilood ayay halkaasi ugu odoosan yihiin berberina waa xagaah bay ahaydoo dee kulaylka waad garanaysaa berberaadii xagaagaasi ma taariikhdii hore wuxuu sameeyey miy mise wuxuu samayn doono haddii lagu xisaabtamo taariikhdii hore wuxuu samaynayey amaba dee kuwii ka horreeyeyba hay sameeyeen waxa weeyaan macangeg noqo ku adkayso meeshaada si had u soo noqotid distoorka melmelo dowladda melmelo doorashada malmalo weeyaan taasi hadduu ku socdana in la sii kala fogaado mooyaane in laysku soo dhawaadaa dhici mayso laakiinse haddii xasan taariikhdiisii hore la raaco waxa weeyaan jidkaasuu soconayaa ilaa derbiga madaxa uu kusoo dhufto walaal waxa weeye walaal horta dadkii ka shaqayn jiray amuuraha dibadda diblomaasiyadda iyo waxaasoo dhan ka shaqayn jiray ama way rawaxeen ama aad bay u yaryihiin lagamana shaqaysiiyo maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda iminka jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay amuuro dibadeed iyo taariikh amuuro dibadeed ma jirto maalin dhaweyd xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda etoobiya ma yaqaano taariikhda maraykanka ma yaqaano ta yurub ma yaqaano diblomasi waxba kama yaqaano laakiinse dee xasan buu u adeegaa soo maad garan waa taasi waa ta koobaad ta labaad safiir ayaa loo soo magacaabay maraykan safaaradda maraykanka ee washington joogta waxa weeyaan safaaradda inoogu muhiimsan adduunka waxa weeyaan in la keeno qof markaasi farsamadiisu aada u sarrayso aqooneeda diblomaasiyadda ama tacliimeed inay dadka ka hooseeya counsilorsku dad dhisan yihiin ilaan waxaan doonaynaa maraykan inaan qarcino inuu waxaynu doonayno inagala shaqeeyo soo maad garan ninka iminka lasoo magacaabay ee lasoo ogolaaday waa nin dhallinyara oo sidiisa kala quman laakiinse amuuro dibadeed weligii kamuu shaqayn daraasad kumuu samayn cid ka hoosayso washington joogto consulars iyo wax la mid ah oo la adeegta oo isagana jihaysa ma jirto markaa waxaad arkaysaa saaxiibkaa gee halkan walaalka halkan gee abtiga halkan gee ayay dowladnimadii noqotay markaas ayaan darradu waxa weeye inaan etoobiya amuuraha dibadda layska celin karin ilaa la keeno dadkii jagooyinka uu qalbi lahaa walaal anigu waxaan arkay c v giisaan arkay walaal si aqoon kale qofka uma leh soo maad garan laakiinse amuuro dibadeed alufba ayay u taallaa ببشرى إنا لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhawaada xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalkaa saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka yuhuudda duqeymo kala duwan ayaa waxay ka geysteen qidaaca khaza goobaha maanta oo talaado ah ay duqeeyeen waxaa ka mid ah magaalada dayrulbarax ee dhacda bartamaha qidaaca khaza sidoo kale goobaha la duqeeyey walaalka waxaa ka mid ah xaafadda xayu zaytuun iyo xayu daraj wariyaashu waxa ay soo sheegeen in guri ay deganaayeen dad qoys ah oo ku yaalay bartamaha qidaaca diyaaraduhu ay dhowr gantaal ay la beegsadeen guriga la beegsaday waxaa la sheegay inay ku sugnaayeen ilaa konton ruux hay-adaha gurmadka deg dega ah oo goobta gaarayna waxa ay soo wariyeen in ilaa afar qof ay halkaasi lagu dilay sidoo kale walaalka duqeymo kala duwan ayaa waxay ka dhaceen bartamaha waqooyiga iyo koonfurta magaalada khaza sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aada u muruga leh oo waxa ay muujinayeen goobaha ay duqeymuhu ay ka dhaceen oo burbursan iyo sidoo kale waalidiin sagootinaya caruurtooda uu shahiiday wariyaashu waxay sidoo kale soo wariyeen in saddex qof ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen oo ay caruur ku jiraan guri ku yaala shaarica athulaathiini ee ku yaala bartamaha magaalada khaza sidoo kale shaarica saxaaba ee ku yaala xaafadda xayu daraj isagana duqeymo ayaa ka dhacay oo khasaare isugu jira dhimashoi dhaawac ayaa ka dhashay tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa lix iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun laba boqol konton iyo laba kale tirada guud ee dhaawacyada waa sagaashan iyo shan kun afar boqol sagaashan iyo toddoba kale dhanka kooxaha muqaawamada filistiin markaan dhankooda eegno saacadihii lasoo dhaafay muqaawamadu waxa ay sheegeen in weerar qarax ah ay la beegsadeen taangii ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda weerarkaas ayaana wuxuu si gaar ah uga dhacay mandiqada rafax antaliska ciidanka gumeystaha yuhuudda dhankiisa waxa uu sheegay in howlgalladii dhacay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay looga dhaawacay ilaa hal askari uuna soo gaaray dhaawac halis ah ciidanka gumeystaha yuhuudda waxa uu qirsan yahay in ilaa toddobadii oktoobar ay ka dhaawacmeen toddoba boqol iyo sagaal isugu jirta askar iyo salaakiil sidoo kalena laga dilay saddex boqol afartan iyo labo waa sida iyagu ay sheegayaan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب
waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga bakool ayaa soo gebagabaysay xamladii irshaadul umma oo muddo bil ah ka socotay deegaanada wilaayadaasi haddaba xafalad lagu soo xiraya xamladaasi ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا وآخرا إلهي أن مهد نغانا nicam fara badan oo lahan koobo korana sii ayaanka mahadnagaana islaamnimadun qaaliga geekun haysana nambar kow ku ata ilaahay aan ka mahadnagaan niimooyishay mala koobo koro baada xamdilaahi subxaanahu wa tacaala geeka oo taariikhda ata tumunkii rabiicu lawal kun afar boqol afartan iyo li hijri may baan fadhiynaa gebagabadii xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo haniin socoti mudubil ah dhammaan wilaayaadkan ku socoti gaar ahaan wilaaya islaamiga bakool oo yaana mudubil ahan dhammaati hadda xafladaas gebagabadii ikhtitaamkiya waan fadhiina mayag mahadnagay bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala culimaaudiinkii jazaahumullahu khayran ee wilaayada islaamiga bakool juhdi wiingeliyan mashruugaa sugaayay fulintiisa iyo mawaadicdii faa'iidada badnaayeen ee tuma shanta mowduuc oo muxaadarad haayeen marka may waa beled iyo baadii iyo tuulooyinka imeil ka sabiyo deerseeno mahoon dhuugsadeen way ballana jazaakumullaahu khayran miisaan- miisaankan xasanaadka ilaahay siinka kaba may kale oga mahadnagaane gabdhaha muslimaadka ee daaciyaadka iyo naftiyo doorsho iyo kaalantiyo may waxa muuqatay iyo togarsan hayna way ballana jazaakumullaahu khayran Ee, sida oo kale ugaasiyada amba nuqabada wilaayada oo yoona meel kasiyo rooganba koowtii dad kale la kulumay xamlada marka mana hor boodayey culammadu mana hor socday yoona haayeen lan sheegi yoona doorsho ay kaalantiyo qaadadeen way ballanaa jazaakumullahu khayran miisankii xasanaadka ilaahay siinka kaba may kale oon mahadnagay oo runtii lan hilmaamo korne kaalantiyo ku jeeysadeen xamladun fulintiye wulaada degmooyinka wilaayada islaamiga bakool iyo wulaada tuulooyinkaba way ballanaa isagna jazaakumullahu khayran iyo makaatibtii oo dhan garboojo haayeen Ee, intaas markaanan ku guduba walaalyaal mahadnaq markaanan ku guduba maylay dardaarma faday ama buraarujiifaday dhowr qodob horta awalan ee, dadka madaxda eh, ee ilaahay subxaanahu watacaala wulaatul umuurka dhigay dadka muslimiinta ee amiirin ah lamba meeli amiirnimadiis deertii sanaad kii amiirnimadiis yaraato siddo qof amiirin nagad iyo kii soddon qofan nagad iyo kii wadan dhow mas-uulka nagad iyo caalamka dhan lankii mas-uulka nagadob dadka mana xilkadii meed la saari culays badan aan yaal waajibaad badan aan saaran ilaahay subxaanahu watacaala aan fududaay ee, mas-uuliyadduun hadda hayna dadka mana ka imtixaamka ku mid anaa maybu aha mas-uuliyad diineed waay waa xil diimeed dhedheel maa macnaha diintun dhanoo lanka mas-uulka ey macnaha dadka muslimiinta ee may wallanka eeyaa diinta in laka hogaamiyo in marka adduunyi aakharaba sacaadatu daarayn sida maanaa adduunyi aakharab iyo ku guulaysada fadeen oo ku fa'iidaysada fadeen oo iyo ku dhuroo fadeen iyo marka may waa adduunyadoon kahagaaga faday aakharadion kahagaaga fad iyo mas-uulnimada horta sheegaas mana qofka mas-uul markii le intaasa saaran dadkana maanaa diintiyo si walla ku warsade aakharadiyo adduunyada si walla ku warsade wali tabartis ee maylan baahan yahay usgudad dadka oo bulshada la maamulo yoona maybaa waajiba saaran dadka umarada ee hilka laka mashquuli oo mas-uuliyaddaas laka imtixaami aan dulqaadan asama wadaacana la kooyan sida hadda ulammadu ku hadalaayeen oo muxaadaraada laka jeediyahay ilaahay subxaanahu watacaala baan idin sheegay arrintaas in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ammaanada la sheego maata marka waa ammaanada xilka lindhiibidin iyo gududan cadaalad ku nagadan may kaloolan baahan yaha mas-uuliyadii diineed iyo saarnayti dadka masaalidii adduunya iyo aakharab iyo ku fikiraan ya kumida macnaha an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha xagga xukunkan haddii bulshada la shal xukumo waa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl in cadaalad isan nagataan oo mud cadaaladka shal xukuntaan maadaama xilkaas iyo mas-uuliyaddaas intaas la eg oo culays adad saaran yihin haddamaylan baahan yaha mas-uuliyaddaas yahaytay in layska hilgaamo waana la gududo ilaahay subxaanahu watacaala hortis qiyaamaha si cadaabka ilaahay lunkugu badbaado bulshaduna ma ilaahay la hadlayoona maylunku baahan yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum tii hadda laku hadlaayo ulil amriga adeeca warshay gaadada ameew haddii macasi lisin amarna laakiin haddii macasi lis amaro ciyaadan bilaahi ee majarta maanaa daaca ma jarta falaa sama walaa daaca wa insha allahu tacaala gaalihanii duuli wala hadda lisku reebi mamnuucaadka la sheegayay tomiyo dhowrka qodob haayeen wal marka may la rahay ummadun adduunyadii iyo aakharadiya iyo akhlaaqdiya iyo qiyamkiya laka fasaadiyow saas dartiya marka may waa in la horsurumo gaalada may gandaraasa ka qaadadana maandooriyo fisqi iyo zino iyo mukhaadaraad war kastoo ilaahay na imaana ummatun iyo baabi'iyan akhlaaqiyan akhlaaqda laku dilo ummadun baan halkiin sheega horta akhlaaqu akhlaaq iyo dhaqan hooblawaay akhlaaq iyo faylaay islaamigaay hooblawaay hee ummad maaba jarto inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat wa inhum dahabat akhlaaquhum dahabu waa lanki shacairka arjare ummad markii lakiin sheego ummadun markii laleeyi waa dhaqankii iyo dhaqankii suubnaay iyo qiyamkii akhlaaqi islaamigaay waay haddii taas la waayo ummad maaba jarto mana golfoofayiraas saas dartiya marka may waa akhlaaqiyaadkiya gaalada ka duuli duulaanka koonaha badu waa tan hadda maanaa walaalahan falastiin oo shacabka lagu maadahay diyaaradaho iyo hubka asriga laka tijaabiyohay oo owlaad yaryar ay tilaha suugahay mana iyo bilaanti iyo mahasti dhanba walbalan reebayn akhlaaqdan haddana marka manaa wala dagaalamahay dhaqan xumo anshaxumo wal al wali marka dhaqan gaalahaaya waddankun lahandhoofi lanshaani manaa yaa lahanshaani lahanwaaridi murtadiinta iyo gaalada iyo marka manaa sababange yoona sheenan ummadun marka akhlaaqiyaadya in la ilaaliyo oo daruuriyaatulkhamsa wala la araw oo mujaahidiinta surinyin in la ilaaliyo diimaha samaawiga dhammaan ilaahay dadka amari in la ilaaliyo waxyaabaha la ilaaliyo may kumida diinka la ilaaliya diinta islaamka la ilaaliya lankii kaadgudubaw lankii kajeesjeesaw in la dhow mana la dili lanki ridaaw may la ilaaliyay nafta la ilaaliya qofka muslimka naftis maana dhiigay ma'suumu bal dili kor lanki lan dili wala tan la dilahay argay tan mujaahidiin iyo wilaayadka islaamka meel kastaba xuduudya la kuful yahay haddii awliyaa u damkiyo qaadadan hooli fadaan arano qaadadan gooni waay may kale walaala ilaaliya kumidaha maalka dadka muslimiinta hoolajo ilaahay yaa ilaali tuugi iyo burcad iyo dhac iyo lanka dhac kor mala geeka muslimiinta aan surinyin hoolaga meeli fadaaso ka ganacsada korto meeli fadaaso gaala ka kiindaago kor ondarsada korto lanka haysada male may kale kumidaha waxyaabaha la ilaaliyo caqliga la ilaaliya caqliga may la ku ilaaliya maandooriyaha iyo khamriga jaadka tubaakada waxyaabahaasa manaa maandooriya dhonga caqligu laku ilaaliya mujaahidiinta walaala aan surinyin waay may waali haddii lanka aqlijay bazuula oo maandoori isticmaala dilkiya meelaku kooya oo naftiya la dila isku fudaada lanjaada aamay hamar gaamay dhansan walifada suubiya badaride laga isku dilay mana zinidi mana meelaha galaas waa umul khabaa'is way mana khamrada iyo iyo maandooriyaha iyo tubaakada dhan humaan oo dhan aadiya mana meelaha karuuras marka insha Allah taala waxyaabahaas in dadka muslimiinta la ku reebo iyo waxyaabi wasiilan nagado wasaa'il jaran wala kala la ilaaliyo ma kumida qodobka shanaad erdiga qofka mana erdiga iyo sharaftiis iyo nasab iyo in la ilaaliyo lanki gogol dhaaf suubi markuu mana zinidi in la dagaalam marka sharaa islaam may ku kunta in shiid lika dil hadii isguura mari hadii guur hang marna in la karbaash mana hadiidaas marka may la ilaaliyahay nasabkii iyo cirdigiia la ilaaliyahay mana jazaakum allahu khayran waxyaabahaas anshaxumada eh oo mamnuucaadka eh moobaaladii kumid ayin telefishinadii kumid ayin internetkii kumid ayin waxyaabihii faraha badnaayey xamlada humbaarsanaytay laha ku hadlaay oo mamnuucaadkii la reebi kumid ayin sida maanaa bacyaha oo kale oo beeyada dhibaatan sheena hoolo ka dhammaadahay ogsantiin lil maslaxatiya la reebi leanna hoolo ba dhammaadahay ma dheershoo ka dhege neefkii ba'a may nagdee nooladay ma nooladaw mana marka le insha allahu tacaala wal al wali la reebi mamnuucaadkiisan ogaataan tanfiida jaradon wala isku aaraw ma wala hadda culummada duurkan ka galaasay wala la sheegay muddo hal bila wala sheegay wala sheego ha dhamaadi laga digay kumay la raay xujada mal ii oogna raw jare ma jara dhammaan idaacado la sheegay may la raay culummada socoti ugaasidii socdan wilaayada socoti meel marna male lankaas xujada wal ka oogi haddu wali ku dambeey lan ana may link sheego waay anu ma ogayna ba us araw male wali talaabe oo lagu qaado talaabadii us munaasabka shariicada waafaqsan lagu qaado may la nagadaas walo us ka talgalay nagadaas insha Allah taala hamladii niin socoti irshaad الأمة إلى سبيل الرشاد إن تاني جب جواسنت جيكو تاريخ ده تتمنك بالربيع الأول كنا فربع ولا فرتن إدلي لك بالله بريء ولا قدام بي ما إلى أمر تنفيذ إذا ما هسبة إذا كانوا لن كتلا جريا جر إن شاء الله تعالى أو ميل كست ولاية مرة دونا لقط سهر دونا منكر كدي جريا لهك شيء وال جلي وجا شرعة ده قبت منا هو بجرو منكر لهك شيء غير ما بالدي وينا أو صورة لاين كجران أما إلى راي جادا لك جده أما تباكي لك جده لر ما إن أمر نين ولا الله أنفسهنين شرعة أنفسها in yo galaan mana bilaa istiidaan lankuweyda male hooba laha hela war xaqiiqe wal gale wali talaabee hakiin batone shariica islaamka markaasa lan fiiriya insha allahu tacaala tanfiidkaasaa niin bilaawda doon haddii ilaahay ogolaado jazaakum allahu khayran mudun wal siin qobadi muslimiinta may la raay hantidiyo maalsho eeda lanku fikiraay wal ilaaliyaay mudi lan qobadi moobeelka oo kale may lari iyo bacyaawun walaawan may la raay muddo beli ahashatan ismoodii mayna jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa halkaasi isaguna ka hadlay suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beeshal waaye بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي أن مهنغان مهد مانتي أسوس كله بعد الله ما أن مهنغان حركة الشباب المجاهدين أن هري أمير كانوا حفظه الله تنقل ما أن مهنغان ولاية قبلك بكول أو حملة أن أدقيك قبقبدي اللي انفدي قيبين قادتي والبدن نفتي أن هرتي إيو أنتي لشغي سيب أن مهنغان بعد الله ma kale aan mahadnaqaana muxaafadada degmada oo si sharafta leeyada meelinhan inka dhawaayti iyadan ka mahadnaqaano aan war kama badyaaba insha allah xamlada siisan dhigasen kolley halbela sootiya la ari meelo badan oo halis ah iyo nafti ongeliyan culmaadan barnaamij badan ha ku qabadeen ilaahay ajar badan ha ku sii yallana unun awaamiirta dadkii qaadaya allahani weelalana markaan musaafir ahay kelimad waxay dhawaaylay anuu macnaha barnaamijka si iskale kormahay inkula soo siine haddaba marka inta ku fahmaay bulshada inta niskoyt muslimiinta ee eeda ang mahadsanyihiin bacdallaahi maadaama ayoo dhegaysadeeno waqti jo qaaliga han hureen meeliyo roogeen ganacsi jo han hireen eeda ang ka mahadsantiin reertayeeglow salaamintiin tan kale may lafaday awaamiirta in la qaado haddii liinshal damboyn macnaha walba ma dareerayaan in kala dambaynta la qaado nidaamka la qaado umarada warsho la qaado walaa amiirkanu fariintaha farihana deerti qoraal hagnan iyo deerti inuuna qaadanaan dadka qaadadaa kooku aana samicnaa waa daacnaa lana waana qaadadaan waana qaadani walay una deeruna insha allahu geysiyaana dadka tantiroogana inyo dadka geysiyaan yoona isku dhaafan dhanka baaqa insha allahu ilaahayna hani anfaca lana tan kaleed gaala warshee dheegahaytan walkale waa iskula tabay markan soomaali gudaasha balisa galanyi intaas dhanna mayliin waalay muslimiinta layla baabi'i lafadahaay haan inis goodiya warsho yooma miska jaraan macnaha muslimiinta gaalaka baabi'i lafadee in gaaladan laku digtoonadan wiyo khiyaano badan awadaan walbadan dabandaabe awadaan kaar been awadaan oo muslimiinta laka shal dhabarjibiyaaw waljina oo beenbeen awadaan walaaqas laku digtoonada oo ilaahay toos linkirinaado irsaagda usu biyeeyi irsaagda ilaahay laylaku sugu walkaar wuji la raawi wal nijaasada meelo ka wadaan in gaalada laku digtoonada gaala jabti istiyaabaan jabti amerikan angawiin yahuud araga haytaan markiyada dimuqraasiyi sheegaw lankala raw gaalkan amerikaanka yahuuda may baabi'i hayta muslimiinti falastiin in walaalayan ilaahay liintugu gaaladaas in yahuudan in ilaahay jibi amiinki haddii lahkaha ilaahay la tuugu gaalada la habaaro muslimiinta liin do'aayo walaayo dimuqraasiyu bini'aadanka xornimadiis ma intooyo walaayo guraan dhambeenganagad muslim laanjeeda hob langaale waa la guwaysi xaquuqula isna insaanka beliinku dhiyelay gaalka hob lan muslim la dhammaayano shaqadiisba ma ah tanyada markan waa la fahmi kor maha in gaalada laku digtoonado dhaqartiya laku digtoonado khiyaanada iyadoo laku digtoonado idaacadon beentiyada sheegasu laku digtoonado walay dhabaatayada la deersiimi sheegasu walayada muslimiinta geysado lay sheegas insha allahu xasuus yahay la isinba walkasaasan ilaahay san barakaaya muslimiinta guul allaha siiya mujaahidiinta allaha la jara gaalada allaha jibi murtadiinta allaha jibi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa gabagabadii halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada wilaayadii islaamiga bakool بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إله سبحانه وتعالى يا مهدلاء مسلمين ولي خير كان توفيق دن وافج إله أسأل مهديان مركب بينهم قذب إلهي محدث سبحانه وتعالى إلهي محدث مكوب ماسو ويبا والجر واربحين أكبيي حملذي أو مركا لقاضي soddon maalmood ha dareertay marka xamladaas walyararka warbiye xamladaas way haytay xamle shaamile ah min kulli jiha kulmiyaas oo linku warmaayo dadka laka amaraayo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala inay xoojiyaan ilaahay caabudaan ilaahay ka kalsoonadaan ilaahay subxaana wa tacaala tala saaradaan alla caabudaanoo ilaahay ka kalsoonadaan saas oo kale mayba laku reebay walkasta munkaraad ah adduunya aakhare waliba dhawowna wakuku waramaay dhini walba lanku waramay dhini walba taabadaasi waana mayba ka dareertay marka ala dariiqati dacwati rusul rusulli ilaahay subxaana wa tacaala qaabkii dadkan tawjiihaayan baa yaa ka dareertay dariiqadii wayba haytay dadkan ilinku weyro sidai ilaahay subxaana wa tacaala ba eray oo uduc ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana maybaa ka saabsanaayta marka rifqi balinku weeray sanugulba dadka linku weeray xigun balinku weeray mawcado wanaagsan balinku weeray sida ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamay qur-aanka tilmaamay wacdada haddii noocaas nagato ini marka wayba eedlanka najaxow ilaahay maray fa bimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik waquluu linnaasi xusna uduc ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana faquulaa lahu qowlan layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha marka qaabkaasba dadka lan waramaayay jawaanib badanba lanku waramaayay ilaahay subxaana wa tacaala mayma ajiibini dadkii se marka muhiiman ajiibeen sema in la kulameeno marka wayba iid aan dhawaayeen iid aan qaadadeen marka mayba taas madeena kubaha anjeediyey dadka culummada ah ama dalabatulcilmiga ah diinka ilaahay subxaana wa tacaala fidiyowji dadka walbarawjo lanka jaahilka wala baro dadka mogdiyaalaklokubii inayan dhagaaga ankaha lan xikmada amba hadafka wala lanbaradow oo diinka ilaahay lanbarada hami imaalin lanbarada walibu ah inay naftaa ka badbaadado oo dadka kale nafti oo badbaadado caalamka dhooma lahandiray dadka dhahalay culummada dhahalay ambida ilaahay subxaana wa tacaala mayba lahandiray inay islaaxiyaan dadka yoona ambidiiba dhahleen marka dadka marka inay fadhuuka kahaano dadka wallan sheegow barashadii diinta la baradow inaada ka dhaganto kabaca dadkana gudbiido yoona ka dhagama hadafka dacwada meeraan culammada ikhraaju nnaasi min adulumaati ila nuur biidni rabbihim wa irshaaduhum ila alxaqi xataa yaakhuduu bihi wayanjuu min annaar waikhraaju alkaafiri min dulmati alkufri ila nuur waalhudaa waikhraaju aljaahili min dulmati aljahli ila nuuri alcilm walcaasi min dulmati almacsiyati ilaa nuuri daaca marka dadka in lagu saaro mugdiyaalka nuurka lan saaro iyo hadafka ay ilaahay subxaana wa tacaala idin jay ii hanuuniyow ju xagga laka hanuuniyo ilaahayow haga gaadadaan oo badbaadino marka cadaabka ilaahay ku badbaadaan aalikubiyo marka jahliga mugdija likubiyo nuur intikaalin bi nuur lcilmi lanka caasaga likubiyo macaasiyada dulmija likubiyo ilaa nuuri daaca waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebkana caawa waanagaynta
الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى